Star FM News.
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ganacsado dhowr marxaaskiisa ku tooriyey naykuru oo isku soo dhiibay booliska naato rajo wanaagsan ka muujisay wadahadallada kala dhexeeya t a c dowladda oo laga dalbaday inay shaaciso heshiisyadii lala galay shirkadda adhaani wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya ee doorashada jubbaland iyo dowladda soomaaliya oo xaqiijisay geerida allah u naxariiste wariyihii hore ee laanta afka soomaaliga ee b b c da cabdirasaaq xaaji maxamed siraad iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniina taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha koob iyo tobnaadi nofembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeysta ay sugan tahay saddex iyo labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo dhegeystayaal idinla socodsiinaya ee soo dhowaada adeega qaran ee booliska dalka ee m b s ayaa sheegay in laamaha ammaanka uu isku soo dhiibay eedeysano lagu magacaabo celaayas mutuugi injeeru waxa uu tegay saldhigga booliiska ee naykuru isagoo uu weheliyo qarankiisa gakuhi chege ganacsada oo sidoo kale baadari ah ayaa loo haystaa inuu dhowr marxaaskiisa florence wenjiko gijoji tooriyeeyey isagoo doonayay inuu nafteeda ka takhaluso dhacdadan ayaa jimcihii laga diiwaangeliyey saldhigga booliiska ee kaamunyi ee ismaamulka naykuru booliiska ayaa xusiyay in weli la daaweynaya haweeneyda oo ay dhaawacyo culus soo gaareen islamarkaana uu ninkeeda siddeed iyo toban mar umidi ama midi uu geliyey dhibaataduu tuhumanaha u geystay xaaskiisa ayaa la rumaysan yahay inay salka ku hayso muran dhanka qoyska iyo arrimo ganacsi elias mutuugi injeeru ayaa hadda ku jira saldhigga booliiska wuxuuna marayaa baaritaano dheeraad ah ka hor intaanan maxkamadda la soo taagin xogayaha guud ee ururka qaran ee macallimiinta dalka ee nat collins ayu ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in wadaxaajoodyada la xiriira heshiiska gorgortanka ku salaysan waa heshiiska gorgortanka ku salaysan ee loo soo gaabiyey c b a ay miradhal noqon doonaan xilli uu ku sugnaa magaalada rongo ee ismaamulka migoori ayuu ayuu sheegay in wadahadallada ay si habsami leh u socdaan waxa uu shaaciyey inay kulmo dhowr ah la qaateen guddiga adeega barayaasha ee loo soo gaabiyey t a c xogyaha ayaa sheegay inay rajeynayaan in mar dhow la oofiyo dalabaadka macallimiinta waxyaabaha ururkana aad uu ololeynayo waxaa ka mid ah in la dalacsiiyo macallimiinta muddo dheer ku shaqeynaya hal heer collins ayu ayaa xusay in t a c ay ku wargelisay inay heshay lacag dhan hal dhibic hal bilyan oo shilin oo loogu talagalay dalacsiinta barayaasha ururada rayidka ee dalka ayaa dowladda ka dalbaday inay si daahfuran usoo bandhigto heshiisyada lala galay shirkadda adhaani ee laga leeyahay waddanka indiya khamiistii ayay ahayd markii madaxweynaha dalka william ruuto uu amray in la baajiyo laba heshiis oo adhaani kala dhexeeyay shirkadda xiriirisa korontada ee dalka ee katraco iyo garoonka caalamiga ee diyaaradaha j k a a ee magaalada nairobi ururada bulshada ayaa hoosta ka xariiqiyay in isafgaradyadan aan dadweynaha loo faahfaahinin sidaasi awgeedna ay doonayaan in maamulka talada waddanka ayay kenya kwanza uu caddeeyo xogaha ku saabsan arrintan ama arrimahan koox u ololeysa arrimaha dhaqaalaha ee loo yaqaana the okoa uchumi coalition ayaa sheegtay inay qasab tahay in dadweynaha ay ogaadaan saameynta maaliyadeed ee arrintan leedahay inkastoo shirkadda ketraco ay sheegtay inaynan jirin wax saameyn maaliyadeed oo ka dhalanaysa go-aankii madaxweynaha haddana waxay soo tarayaa cadaadiska dowladda lagu saaraya inay qorshahan si cad ula wadaagto kenyaanka wixii qodobka ka soo kordha dhegaystayaal star f m ayaad kaga bogan doontaan hadduu guula saamaxo
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya allah u naxariistay wariyihii weynaa ee laanta afka soomaaliga ee b b c da ama kasoo shaqeeyey laanta afka soomaaliga b b c da muddo dheer islamarkaana wada taqaaniin cabdirasaaq xaaji maxamed siraad ayaa la xaqiijiyey inuu xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa ee somalilan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida wariyaha cabdirisaaqa waxaana warbaahinta dowladda lagu baahiyey tacsida geeridiisa oo ka soo baxday wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ku-xigeenkiisa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaab cumar oo ay b b c kasoo wada shaqeeyeen ayaa ka mid ahay madaxda tacsida u dirtay qoyskii uu ka geeriyooday wariye cabdirasaaq xaaji maxamed siraad allaha u naxariista cabdirasaaq xaaji maxamed siraad waxa uu ahaay saxafi rugcada ah waxa uu ka soo howlgalay idaacadda rediyo muqdisho iyo rediyo hargeysa sidoo kalena wuxuu muddo fog ka tirsanaay laanta afka soomaaliga ee b b c da weli cabdirasaaq ayaa muddo dheer ka tirsanaay idaacadda b b c da halkaasoo dadka soomaaliyeed ay kala socon jireen wuxuuna ka mid ahay wariyaasha ugu tabinta wanaagsan waayihii dambe waxa uu ka fadhiistay shaqada saxaafadda maadaama uu noqday nin da ah wuxuuna ku noolaa magaalada hargeysa oo ugu dambeyntii xalay ku geeriyooday maanta ayaa lagu wadaa in meydkiisa lagu aaso magaalada hargeysa waxaana la filayaa in ay madax kala duwan ee kasoo qayb galaan aaska shalay ayay ahayd markii musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka soomaaliyada jubbaland ay dabcan khudbadahooda jeediyeen waxaana la filayaa in maanta doorasho halkaasi oo madaxtinimaha ay ka qabsoonto waxaana doorashadan daliishan dowladda dhexe ee soomaaliya uu hogaamiyo madaxweynaha dalka soomaaliya shalay ayay ahayd markii madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu hadal ka jeediyey kismaayo isagoona ballanqaaday in wadahadalkii dowladda federaalka uu dib ugu laaban doono haddii maanta mar kale la doorto ama loo doorto madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa ballanqaadkan ka horjeediyey baarlamaankii uu dhowaan soo dhisay isagoo ka codsaday in maanta ay doortaan isagoo u sharaxay sida uu qorsheynayo in dib ugu soo celiyo wadashaqayntii jubbaland la lahayd dowladda dhexe ee soomaaliya maamulka jubbaland ayaa tobankii bishan waxay sheegeen in xiriirkii ay u jareen dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana cirka iskusii shareeraya khilaafka ka dhashay doorashada maamulka jubbaland waxaa shalay magaalada kismaayo ka bilaabatay hadaljeedinta musharaxiinta shalay isdiiwaangeliye oo gaaraya afar musharax waa axmed maxamed islaam axmed madoobe faysal maxamed mataan abuukar cabdi xasan iyo doctor cabdi xasan xajiin musharaxiinta ayaa hortegay golaha wakiilada saddexaad ee jubbaland waxayna u soo bandhigeen barnaamijkooda siyaasaded ayagoo ka codsaday inay doortaan musharaxiinta isdiiwaangeliyey waxaa ugu cadcad madaxweynaha haatan talada hayee jubbaland axmed madoobe oo shalay qaatay shahaadada kaasuu doonaya in markii saddexaad uu sii hogaamiyo maamulka wuxuuna ballanqaaday inuu dhammaystiri doono shaqada u taalla wadashaqayntii dowladda dhexena uu soo celinayo wixii kasoo kordhada doorashada jubbaland iyo falcelinta dowladda dhexe ee soomaaliya star f m ayaa dhegeystayaal kaga bogan doontaan markaana dhegeystayaal haddii aan ego wararkii ugu waaweynaa ee dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka idaacadda militariga israa'iil ayaa tabisay in kooxda xisbullah ee dalka lubnaan ay weerar ka dhan ahaa israa'iil u adeegsatay saddex boqol iyo afartan isugu jira gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaa falkaasi ku dhaawacmay koo iyo toban qof wararka ayaa intaasi ku dariyay in weerarkaasi uu burbur xoogan gaarsiiyey magaalada tel aviv ee caasimadda yahuudda ee israa'iil xisbullah ayaa horey wacad ugu martay in gudaha israa'iil ka geysan doonta burbur la mid ah midkii laga soo tebiyey bartamaha magaalada beyruud ee caasimadda dalka lubnaan waxaa weli gudaha caasimadda lubnaan ee beyruud ka socda duqeymaha dhanka cirka ee israa'iil wasaaradda waa wasaaradda tacliinta ee dalkaasi ayaa ilaa bisha koowaad ee sanadka soo socda hakisay arrimaha la xiriira howlaha waxbarashada tanii markii uu bilowday duulaanka militari ee khaza waxaa dhanka kale gudaha lubnaan lagu dilay in ka badan saddex kun todoba boqol konton iyo afar qof halka muddadaasi la dhaawacay shan iyo toban kun lix boqol labaatan iyo lix dheeraada warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda sta f m waa nagaynta anigoo maxamed axmed khaliifa ee idin warramayey cidduu warkayga saaga waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo warkii aanan ka akhrinay aan idiin dhigi doono